بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حديث كتبانات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا سورة المؤمنون وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم سورة البقرة ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له رواه مسلم حديث كان isna waxaa inoo werinaya mar labaad abi hurayra radia allaahu canhu qaala wuxuu hi abi hurayra qaala wuxuu hi qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama ina allaha eebe tacaalaa koreeye dayibun waa wanaagsan yahay eebe waa wanaagsan yahay laa yaqbalu ma aqbalo oo ma yeelo ilaa mooyaane dayiban wax wanaagsan ilaahay waa wanaagsan yahay waa macaan yahay waa fiican yahay ma aqbalo waxaanan wanaagsanayn wa ina allaha eebe allah amara wuxuu amray almu'miniina dadka mu'miniintoo rabbi rumeeyey rasuulkana raacay bimaa shaygii amara uu amray bihi isaga almursaliina rususha wixii rususha la amray uunbaa la amray muminiintana fa qaala ilaahay wuxuu dhahay subxaana yaa ayuha rusulu isagoo la hadlaya rusushiisii kuluu cuna min aayibaati ya maxaa la cunaa wixii wanaagsan wacmaluu saalixan wanaagna ka shaqeeya raashin waxaad ka dhigataan wax wanaagsan buu rabbi ka yidhi ambiyada camal wanaagsanna qabta suurat lmuminuun buu ku ilaahay aayadda koy ku tanaad wa qaala wuxuu ilaahay yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu iminkan wuxuu la hadlayaa eeba muminiintii wuxuu ku dhihin kuluu cuna oo raashinsada min shayga min bacdi w mid waa bacdiya ayibaati maa rasaqnaakum wixii aan inigu arsaaqnay ayibaati maa rasaqnaakum wixii aan inigu arsaaqnay ayuu eeba yidhi subxaanahu wa tacaala waxa wanaagsan ka cuna oo ka daaqa summa nebigu markuu intaa sheegay summa kadib gadaal dambe rasuulku dakara wuxuu sheegay alrajula ninkuu sheegay nin nin buu sheegay yutiilu safara safarka safar dhararla galaya yutiilu dheeraynaya asafara safarka ninkaasi saddex sifuu leeyahy sifada koowaade safarkiisu waa dheeryahay laba ashcatha ninkaasi timihiisuna waa maxay yaa ashcatha soal maxaa loo dhayaa waa basaasan yahay wey waa ninaan wax dufana lahayn oo waxba marsa timihiisa muddo fara badan buu safar ku jiray aqbara boodh badan leh lugahana boodhka iyo lugahaysana boodh buu soo geshay yamuddu uu taagi yadayhi labadiisa gacmood ila samaa'i samadu u taagi waa ducaysanayaa wuxuu dhahayaa yaa rab yaa rab ilaahayow rabbiyow rabbiyow sayidow sayidow ilaahay buu barayaa wamaطcamuhu laakiin markuu alla barayo xaalkiisa u fiirso wamaطcamuhu raashinkiisu xaraamun waa xaaraan wamashrabuhu acabkiisuna xaraamun waa xaaraam waqudiya waxaa lagu soo barbaariyey bilxaraami xaraan wamalbasuhu baa qora miyaa wamalbasuhu xaraamun waxa uu huwan yahayna waa xaaraan waqudiya waxaana lagu soo raashimiyey bilxaraami xaraam baa lagu soo koriyey oo lagu soo raashimiyey fa annaa halkeebaa yustajaabu looga aqbali lahu isaga ducadii yaa u jawaabay ducadiis yaa aqbalay waa xadiis adag weye waxaan isdhahaynaa waa xadiiska muslimiinta ka celiyaan u marinaya in la aqbalo ducadoodii maanta aniga waxaan adiga waxaan fiiriyaa waar dadka ilaahay san u baraya muxuu ilahay u aqbali lahay marka aan joogo bisha ramadaan toddobiyo labaatanka iyo sagaal labaatanka makiya madiina ducada ka dhacaysa markaan fiiriyo iyo oohinta dhacaysa iyo ragga meesha ku ducaynaya iyo meesha lagu ducaynayo iyo nasriga soo daadegila maxaa maqan baa dhahdaa meesha waxbaa meesha ka maqan muslimiinta waxbaa ka maqan wixii la aqbali lahaa waxbaa diidan okay xadiiska waa xadiis cajiiba sidii caadiga ahayd baan u badaynaa abi hureyra inoo wariyo abi hureyre horta waxaa badan kama odhan laakiin waxaan ka odhanaya arrin yaroo gaaban oo cajiiba waxaan dareemay baryahan dambe saddex qolo abi hureyre way iskugu tageen cadow bay u noqdeen haddaad la socotaan caalamkan la dhahda facebooka qolada koowaadi waxa weeye aada weerarka ugu haysa qolo la dhahda almustashriquun orientalist baa dhahdaa orientalismiga qolooyinkani reer galbeedka oo muslimiinta daraaseeya madaxdooda waaweyn ee jaamacaduhu abi hureyre waa ishayaan waxay ku leeyahay abi hureyra sanadkii toddobaad buu islaamay hijriga marka waa ibse sano wuxuu noolaa intii nebiga saddex sanade nebiguna wuxuu dhintay sanadkii tobanaad wuxuuna wariyey shan kun iyo saddex boqol iyo toddobaatan iyo afar xadiis wuxuuna noqday min aksari saxaabati riwaayatan saxaabada ninka ugu waris badan buu noqday waxay dhahdeen mualif bu iska alif yahay saanta idhahdeen wax uu wariyey ma jirto qoladaasi way is hayaan abi hureyra qolada labaad ay hayaan waa shiicadii weeye shiicadii abi hureyra waxay dhahdeen axaadiistii abubakar inuu madaxweyne noqdo oo khaliifo noqdo sheegtay ee cumar sheegtay cusmaan isagaa badan wariyey aalubeytku ku horjeedeen aalubeytka cali bin abi aalib uu mucaarad ku haabay dhahdeen marka nin wuxuu la shaqaynayay kooxda laba koox bay ka saxaabadii yaa xisbiga abubakar buu la shaqaynaya xisaan buu u sameeyey dhahdeen shiicadii waa qolada labaada waa qolada labaad ee abi hureyra is hayaan qolada saddexaad ee abi hureyre is hayaan radia allahu canhu ilah raalli ka noqday waa mataqaanaa waa qolo cusub la dhahdo qur'aaniyuun la dhahdo koox imika waxaa soo baxday dhahdo qur-aanka inagu filan xadiiskaas ka badaynaba meelahay ugu badan yihiinna waa yurub iyo baraykan adduunka islaamku ay ka socmayaan qaarkood iminka intanuu wadanka qabsaday ninka siisi dhahda masar bay aada u soo baxeenoo waxaa inta badan isduldhigaan bukhaariya muslim caydiisa iyo abi hureyra iyo qur-aanka inagu filan qur-aanka maalinkii maalin hore ka sheekeen qur-aanku inuu nagu filayn kuma soo laamin okay aniga waxaan isku dayey maalin dhaweyta inaan dhahdo horta abi hureyra wuxuu wariyey shan kun iyo saddex boqol iyo toddobaatan iyo afartan idinkuna samayn karaysi waxaan soo qaaday cilmiga xadiiska waxaa imika ururiyaa meel la dhahdo sakhar cilmi baarkan iminka soo baxay oo maaragtay electronic maaragtay caalamkan horumarka gaaray computerkeen iyo islaamka aad buu anfacay alxamdulilah okay culumaa waxay geliyeen wixii nebigu xadiis jiri oo dhan waa la geshay meeshaas soo bukhaariya muslim soo xufaad mahayn combuterka imika waxaa loo bixiyay xaafid alcasri de casrigan isagaa imika xafida waxa uu kuwa xafidi waa weydiinaysaa zir baa ku haya inaad tirahdid imise xadiis buu bukhaari wariyey su-aal baan weydiiyey habeen dhaweyta oraa qarska waxaa markaan akhriyay su-aal waxaa idhi waar bukhaari abi hureyra imise xadiis buu keli leeyahay keli oo ay abi ibnu cumar iyo cumar iyo abubakar iyo cabdillahi bin cabaas iyo caaisha iyo ay la warinba waan weydiiyey cajiib ay soo baxay markaa shan kun iyo saddex boqol iyo toddobaatan iyo afartii intaasoo xadiis waxaa la wariyey dee abubakar oo cumar oo cali oo ibn cabaas laakiin imise xadiis buu keli la noqday kun iyo saddex boqol marka abi hureyra waxa uu saxaabada kale kala keli yahay waa mise waa kun iyo saddex boqol oo xadiis ee shan kun maaha markaa kuwa leh sanadkii toddobaad buu islaamee halkuu ka keenay shanta kun ee xadiis waxa weeyaan kama dhigna inuu sanadkii toddobaad ilaa sanadkii tobanaadu nebiga uu ka maqlee kii abubakar maqlay buu abubakar ka wariyey ku ibnu cabaas maqlay ibnu cabaas ka qaaday ilan cilmigii muxuu isagaa la weydiiyey abi hureyro xadiisaanta badan see u keentay wuxuu idhi miskiin baan hadda wuxuu asxaabu sufuhaa masjidku seexan jiray markaad idinku socotiina beerihiina aadaan ee dukaanadiina iyo macdaradiina aadaan iyo anuu miskiin iska dhex fadhiide hadduu nebigu soo galo iyo hadduu baxo iyo hadduu fadhiisto iyo hadduu ordo intaba waa la socdo waan ka gurayo marka waad mashquusheen anaguna ma aan mashquulin buuri adduunya ma mashquulin radia allaahu canhu marka isaga intaas waxaan uga jeedaa waxa weeyaan saddexdaa qoloba waa saddex qolo oo usoo shaqo tagtay diinta islaamka inaan aada u ogaano weeye ragga dhalinyarada facebook ku jira inay saa ula socdaan okay xadiiskii baanu imaanay xadiiskeena xadiiska waxaa ku qoran ina allaha ayibun laa yaqbalu ilaa ayiban waxaan sila taagaynaa waqtigu hadduu inoo saamaxo weyaan insha allahu tacaala waxaan sila taagaynaa toddoba arrimood cajiibka kow waxa weeyaan islaamka maxaa qofka muslimka waa inuu maxay cuno meeshaas la taagay waa halkaa xadiiska xadiiska aad ula socdayaa muslimku waa inuu maxay raashinsado muslimna maxaad raashinsanay aayadda xadiiska inoo sheegay kow muxuu muxuu muslimku raashinsanayaa waxa wanaagsan الطيب إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا محل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ayibka muslimku cunaya ayibka waxa wanaagsan buu cunayaa okay waxa wanaagsan waa maxay inaan kala helina si manhajan waa socona si metodology waa soconaa komeen u boodino maxaa si waxa wanaagsan buu cunayaa waxa wanaagsan muxuu yahay shareecada islaamka laba shardi buu leeyahay waxa wanaagsan waxaasi uu wanaagsan yahay laba shardi bay leedahay shardiga koowaad waa maxay waxa wanaagsani waa inuu xalaal noqdo hadduuna xalaal ahayn ma wanaagsana de haba wanaagsanaada caafimaad ahaanteeda laakiin hadduunan xalaal ahayn ma wanaagsano okay xalaashii markaa maxay aan soo sheegnay xalaashi wixii xalaal diinta qanama labo waa inuu wanaagsan yahay daatiyan isaguna uu dhibaato lahayn inuuna dhibaato lahayn ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi subxaana wa tacaala kuluu min طayibaati maa rasaqnaakum walaa tadqow fiihi كلوا cuna min cuna طayibaati ma razaqnaakum waa suuraةu طaaha waxaan inagu arsaaqnay cuna waxa fiican isaga waa fiican yahay biyuhu maxay wax fiican lakin waxaan isagaa fiican walaa tadqow fiihi aku xadgudbina xaaraan buu isku bedeli israaf buu noqon ma xaaraan buu noqon dee marka maxaa odhanay waxaa la rabaa waxa weeye inay xalaal tahay laba maxaa odhanay inuu waxaasi isagu wanaagsan yahay laakiin wanaagiisana oon lagu xadgudbin waan ku sii soconanaa ikhwaani fillaah waan sii soconanaa waxa xalaasha ah oo diintu ay xalaalaysay xaaraan muu noqon karaa shay xalaali hal yataxawal ilaa xaraam shaygii xalaala xaaraan ma noqon karaa wax xaaraan ka dhiga hadduu yimaado xaaraan buu noqonayaa shaygu daatadiisu waa xalaal laakiin ficil baa xarimi maxaa ka mid a dee ariga waa xalaal geela waa xalaal lo-da waa xalaal lama qalin dee waa la dilay muxuu noqday xaaraan buu noqday sidee loo dilay kooraan baa lagu dilay dee sida dhulkan oo kale kooraan baa lagu dilay dhulka qaarkood maya madaxaa rasaasa laga dhiftay baaskoolad yaroo rasaas baa lagu dhiftay qabla an yudbax kadibna dubix muxuu isku bedel markaas xaaraam isku bedel limaada lianna waxaa ka maqan altadkiya asharciya gawricii sharcigaa ka maqan oo ahayd inaa meesha xawlaha laga gooyo oo la dilo si kalea loo dilay idan xaaraan buu noqday waa mutaradiyatu iyo mawquudatu iyuu lamid noqday marka isaga aslan waxaani waa xalaal laakiin shay kusoo dariyey baa ka dhigay waa xalaal shay kuso dariya ka dhigay xaaraan ka dhigay marka muxuu ka baxay ayibkiibuu ka baxay maaha ayib adiga waxaa laga yaabaa dayibka waa laba nooc dayibkii diinigana uu ka baxay dayibkii fiicnaana uu ka baxay caafimaadka ah walidaalika ilaahay subxana wa tacala wuxuu naga xarimay dhiigga masfuuxa ah dhiigga maxay dhiigga so boodaya inaan kusho una cabnate laakiin dhiigga hilibka dul yaala maa xaaraan buu inaga yahay may xaaraan inaga ma aha okay dhiiggan masfuuxa ah waa mikroobkii jirka ku urursanaayo dibadda uga soo baxay wankii waxaa la yeelay amba sicii amba geeli wuxuu doon marka la gowracayay qoorta lagama goyn ee waa la dilo dhiiggii kasoo bixi lahaa ku tagay jirkuu dib ugu noqday xayawaankii muxuu ka baxay ayibkii ayib maaha u buka xayawaankii walidaalika waxa cajiiba waxa weyaan sheekh la dhahda maxamed raatibil annaabulusi oo caalim weyn ama faqiihna ah dhakhtarna ah allah yaxfaduhu waxa uu ku sameeyey cilmi baadhis fiqhi diini labada dhakhtarnimoba ah wuxuu ku sameeyey gowraca wuxuu yihi marka xoolaha la gowraco oo la dooxo wuxuu ilaahay ku abuuray maskaxdeenna ayaantii hore waxaan ka hadlaynay wuxuu ilaahay maskaxdeenna ku abuuray mowqic xasaasoo koran leh oo marka iminka aduu adoo meel lugaynaya socda oo safara haddaad aragtid bay amba mas haddaad aragtid kugu soo taagan meeshaasi waxaa u sheegaysaa waxaa u sheegaysaa jirhkaaga qisadihii badnaaye maska ka maqashay ayay ku leedahay waa mas jirhkaaga markaa dareen baa galaya hadduu hore u geli waayo qaylood baa kacaysa dhada markiska labaad markiska saddexaad ka afaraad ilaa lix weer intaas oo markiso saanta waxay u samaysan yihiin inay ku ku kiciyaan jirkaaga ay toosiyaan maxay u toosinaya inaad diyaar marka maxaa dhacaya amarkii waxaa qaadanaya markaaba maskaxdii maskaxdiina wadnihii wadnaha markaa muxuu bilaabayaa inuu inuu xoog u boodo lixdan iyo siddeetan inta udhaxayso wadnihii inuu sida normaalka u boodaa laakiin wuxuu boodi marka uu naxdin galo boqol iyo labaatan ilaa boqol iyo siddeetan khalaas haddeeta adaas maqli baa wadnahaagii baad maqlaysaaba marka halkaa uu socdo marka lasoo qaado midida babaasha maxaa dhahdaa wax lagu gowracayo maxaa kaloo la dhahaa midi iyo maxaa la kaloo dhahaa ya maga af soomaaliga magac badan baa lahay soo ma abli tori abli waa kaas bilaawe iyo wixii oo dhan marka lasoo qaado dhalinada kanada ku dhalatay ha bartay soomaaligaas marka marka qolxadnau jira miya marka lasoo qaado oo uu arko ka qariya waa kii uu arko waxaa kacaya dareenkii xayawaanka boqol iyo siddeetankii isagu ma gaadhi boqol labaatan kuu gaadhi buuri marka la duldhigee la maryana lixdii dareen oo dhan baa kacaysa waxay u sheegaysaa jirka inuu isdiyaariyo boqol iyo siddeetan ilaa laba boqol oo goorba wadnihii boodi maxaa keenaya dhiiggiibaa soo wada baxaya ilaan wada xooga socdee dhiiggii oo dhan muxuu soo boodaya dibadda wixii jirhkaa microobka uri lahaa oo dhan ee xayawaankaas dibaddu u soo booday ilaahay markii hore dayib buu inooga dhigay xoolaha wixii yaray ku jirana maxaa ka soo saaray gawricii oo dayib ah xalaashii marka ilaahay subxana wa tacaala xalaal waa inuu sheeg u ahaado laba maxaa odhana waa inuuna dayib noqdo aayadda qur-aanka u fiirsada ee ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa uu inoogu sheegayo ilaahay wuxuu inaga yidhi subxana wa tacaala yaa ayuha annaasu kuluu mima fi lardi xalaalan ayiban muslimku xalaalun ma cuno ayibna inuu cunaado ok maxaan solanahay si manhajaas kula soconno ayiba maxaa tahay waa xalaal ok su-aashii kale su-aasha u fiirsada iminka su-aashan baa khatara su-aashani waxaa weeye cuntada markaan cunayna ayib aan leenahay waa ayib aan leenahay waa cunto wanaagsan aan leenahay waa inaa laba shay la ilaaliyo siday jirkaaga wax ugu tarta qur-aankayna ku qoranta waxaan iminka u bixiyeen gaaladu ay u bixiyeen raashinka isku dheeli tiran haadaa laysa cindahum marka maadaamaan diinteeni aqoon masaakiin baa noo dhakhtaradu waxay noo sheegeen baan ku sheegeenna dhakhtaradu waxay baryahan dambe yidhaahdeen man laa yacrif diinahu baa waxa ku weeraraya qur-aanka ku qoranta iska qoranta si fiican iskula soconno wuxuu yidhi altaqdiya almutawaasina baa dhahdaa waa raashinka dheeli tiran waa iklibrigiisa la ilaaliyey maxaa la ilanayaa laba shay kaman iyo nawcan quality iyo quantity inay raashinkaagu uu dheeli tirnaado quantitygiisii iyo qualitygiisi ok quantigiisa nabigu muxuu yiri sal slam maa malaa ibnu aadama wicaaan shara min batni ina aadani ma buuxiyo shar ka adag calooshiisa wax ka xun calooshaada ma jiro oad buuxisid waa kamkii ilaahay muxuu yihi kuluu waar cunaa la dhaha raashinka cunaa washrabuu cabbaa la dhahay walaa tusrifuu baa laakiin aa xadgudbiinina okay waa kamkii wax laga hadlaya wax cun inaad wax cuni weydi diin maaha dad baa waase diin timir yar cun diin ma waxaas cun baa lagaa diinta wax kasta cun nabigu wuxuu kul maa shi'ta waxaa dooni cun walbas maa shi'ta waxaa doonina xidho min hayri makhyalatin walaa israaf faanfaanka iska ilaali min hayri makhyalatin dhar intaad xidhatid dadka ku qowqadiyo tiraad waxaanoo kale yaa haysta iska ilaali israafna iska ilaali xadgudubna iska ilaali laakiin waxna cun waxna xidho waxna raashiso waxna cab labadaana iska ilaali waxaa laga hadlay maxaa laga hadlay ikhwaani fillah waa dayibkii waxaan ku soconnaa waxaa laga hadlay waa quantity qualitygiina qualityga waxay dhahdaan dhakhtarada iminka waxay ka sheekeeyaan waa inay yeelato afar shay afar shay qur-aan ku qoranta noo sheegaan ayibkii qualitygu waa afar shay inay yeelato koo cuntada waa inay protein wax proteinaat waa inay yeelato laba waa inay vitamina yeelato saddex waa inay duhuniyaad yeelato subag iyo wixii dufan afar waa inay yeelato energy waxa loo yaqaan waa inay yeelato sokorti iyo wixii laga helay afar ba hawa afar afartu waxay ku qoran tahay suuratu naxli suuratu naxlina waxaa loo bixiyey suuratu alghidaa almutawaasin waa suuradda ina bartay raashinka isku dheelitiro suuradda ina bartay qur-aanka waa inaan barano culimada waxu yaqaan suuratu nacim nicam nicam nicam suuraddii xoolaha iyo nicmooda nicmoleyda okay eeg suuradda waxay ka sheekaysa hagee laga helaa waxa loo yaqaano brotiiniyaadkii waxaa laga soo hilibka lagama helo ilaahay wuxuu ku yidhi suuraddan waalancaama khalaqahaa lakum fiiha dif'un wamanaaficu wa minha ta'kuluun ancaamti oad cunaysa okay arlinta labaad waxaa ku jirta oo in la cunaa oo maaratay in la helaa caanihii ilaahay uu ku tilmaamay nusqiikum mima fii butuuniha maxaa lagu waraabinayaa labanan khaalisan saa'iqan lishaaribiin halka ka yimid min bayni farsin wa damin okay waa caanihii nebigu waxa markuu raashin caana hadduu helo cunto walba hadduu nabiga la siiyo waa cilmi ah cunto wal haddii nabiga loo keeno cuno wuxuu odhan jiray allaahuma baarik lana ilaahu noo barakee waxay dhahaan culimmadu cunto walba waxbaa ka maqan dee ilaahu waxeygii cunnay waxa ka maqan adeen dee kuu dayni noo barakee laakiin haddii caano la siiyo wuxuu odhan jiray ilah noo barakee noo ziyaadi noo ziyaadi allaahuma zid lana maxay dhaha caanuhu waxay dhahdaa waa raashinka wax walba ay ku jiraan waa caanuhu raashinka waxba kama maqan raashin o dhan jirka wuxuu baana booja isaga ma oran ilaahu nabigu noo barakay muxuu yidhi nabigu ilaahu noo ziyaadi sala allahu calayhi wasalam okay arrinta labaad waxaan wacaanihi waa ka helsaa arrinta cajiibka waa maxay enerjigii iyo daaqadii halkee laga helayaa malabkaa laga helayaa wa awxaa rabuka ila annaxli an ittakhidii min aljibaali buyuutan wa min ashajari mima yacrishuun suma kulii min kuli samaraati wasluki subila rabbika dulalan ilaahay wuxuu kusoo gebagabeeyey waxaasoo dhan maxay waxay nii soo saaraysaa malab musafal la safeeyey oo fiihi shifaaun linnaas malabka marka muxuu yahay waa enerjiga waa alcajiib waxaasna waxa ka cajiibsan waxa weyaan hilibkii waa saddex nooc waa hilibkii maxay ahaa waa hilibkii adhiga xoolaha iyo hilibkii shimbiraha digaagii wixii lamid ah iyo hilibkii maxay taha badda kalluunka okay saddexdiiba suuradda waa lagaga sheekeeyey iyo qur-aankaba waa laga sheekeeyey waa naga sheegnay khalaqahaa lakum fiiha difun wamanaaficu minha ta'kuluun ilaahay wuxuu uhi sahara lakum albaxra lita'kuluu minhu laxman dariyan badina laxma dariyaa kala soo baxayseen wa laxma tayrin mima yashtahuun marka waxa dhan markaa diinta islaamka waxay ku leedahay kantiteegaagiina ilaali oo cunto yar ha cunin si ayna kugu dhicin faqrudam bilaa dhiig adu noqon cunto badanna ha cunin suu kugu dhicin maradu tukma cudurka dhacdo cudurka dadkani maaragtay dhargey ku dhaca sokorta iyo dhiikarka iyo balaayadan waxaa dhada waa amraadu casriga labadaasayna kugu dhicin dhedhexaadkii noqo waa ayib in allaha ayib ayibka halka sakoon baan ka soo qaadnay mogtaha halka sakoon baashi lagama soo qaadayo marka ayibku waa maxay waa wixii wanaagsanaa jirkaaga dhisayay iyaad cunaysaa walidaalika waxaa cajiib mataqaanaa waxay aad ka la yaabay cilmiyan aan u baahanahay waxa weyan ikhwaanii fillah dhakhtaradu maanta waxay soo saareen waxa dhacdo si xal mutawaasina markay ka hadleen caafimaad ka aragnay ee isku dheeli tiran markay ka hadleen cuntada dheeli tiran waxay dhahaan waxay ka qayb gashaa caafimaadka oo ah inay caafimaadku waxay dhacdaa qofku waa inuu yeesho rasiid rasiid mataqaana waxay dhacdaa qofku ninba inta u taalla bankiga koontka inta ugu jirta ayuu yidhahdaa wallahi waa iska fiicanta waxba haddaad dhibaato ma dhacdo waxaa soo qaadan kartaa caafimaadku wuxuu u baahan yahay rasiid in la dhigto koobtaha meel koota in caafimaad la dhigto maxaa loogu dhigtaa bay culimadu dhahdeen saddex shay baa loogu dhigtaa bay dhahdeen kow kow inay ca- naftaadu caafimaad qabto labo inaad qoys ahaan caafimaad qabtid saddex jir ahaanna caafimaad qabtid lidaalika ururkan la dhahdo ururka caafimaadka caalamiga maxaa dhahdaa sixa alcaalamiya Fr- faranjiga oms buu dhahdaa ingiriiskana maxaa dhahdaa World Health Organization.
waa kaas ururka cajiibka wuxuu soo saaray caafimaadku tacriifiyey wuxuu yidhi kama dhignaa ta- caafimaadku kama dhigna buu yidhi qofku inuunan jiro qabin annagu maxaa la hebel uu caafimaad qabo maxayna tahay hebel wax ma- ma buko ma xanuunsani jiro ma qabo hadda saasa caafimaad maaha waxay dhahay caafimaadku waa kan u firsada kelmadda ay- ay gaaleen waana qur-aanka waxay ka soo saarteen may sheegiyako waxay dhahdeen waa xaalatun min almucaafaati alkaamila badaniyan wa nafsiyan wa ijtimaaciyan wa ruuxiyan waxay dhahdeen caafimaadku maxay dhahdeen waa qofkoo caafimaad qaba jir ahaan psychological ahaan iyo qoys ahaan iyo maxay dhahdeen naf ahaan ruuxiyan intaa haddoo qof caafimaad qabo waxaa la odhan karaa caafimaadkii uu jiraa laakiin reer galbeedku berigii hore jaamacadaha ma- faransiiska ingiriiska iyo talyaaniga waxa lagu dhigan jiray maa huwa almarad maa hiya sixa waa qofka aan bukin halay keeneen nin kale dhahda cali ibn alcabaas waa faqiiha waana dhakhtar muslima kun sano ka hor baa la yidhi maa hiya sixa su-aashaa baa la weydiiyey kitaab buu qoray u bixiyey asinaaca alkaamila kitaabkaa wuxuu ku qoray u fiirso wuxuu yidhi caafimaad waxaa loo yaqaanaa buu yidhi ictidaalu lbadan ictidaalu lbadan jirhka oo dheeli tiran laa xawla walaa quwa waa kalaam waadix jirku markuu dhelitanaya okay maanta marka lagu leeyahay dhakhtarka aad tirahdid eeg waxaan rabaa inaan leeahay maaragtay dhiinkare caaf- wa- waxaa la yaqaanaa meesha bartamaha ah inay tahay boqol iyo labaatan iyo sideetan ma haddaad ka sarraysid jirhkii uu ka baxay ictidaalkii haddaad ka hoosaysidna uu ka baxay miisaan baa jira markaa ma soo maaha markaa isagu muxuu yihi sheekhaasi waa kun sano ka hor iminka maaha waa kun sano ka hor wuxuu buuga qoray uu yidhi ictidaalul badan jirku inuunan dhan u janjeedhin uu- uu uu- uu isku dheeli tiran yahay okay su-aal baa sheekhaa la weydiiyey waxaa lagu dhahay caafimaad maxaa loo yaqaanaa wuxuu yihi markuu raashinku dheeli tiran yahay dhadhan la leeyahay qof cunto cunayo dhadhaminaya maarata soo ma jira dadka cunto- cunto waan cunaa imika raashinka waan dhadhamay male waa xanuunsan waa jiray ninkaas wuxuu waa inuu raashinku isku dheeli tiran yahay dhadhanna leeyahay kow laba wuxuu yidhi waa inay hurdadu miisaan leedahay raaxana leedahay qofku markuu seexdo waa inuu hurdadiisu muxuu yidhi waa- waa- waa- waa- waxaa nidaa cali bin cabaas ah wuu hurdaa macaan waa inuu raaxo dareemayo laakiin haddaa hurdo markaa soo kacdi maba hurdin baa tirahda ma jiifin ba Eh, wax kastaan maqlaya tirahda dhakhtaradu waxay sheegaan sad- saddex nooc hurdo leedahay waa kuwa bilow waa laba iyo tacamiiqa dhahdo oo qofku hawaawiyadeedu uu manaamka galo taa haddaanad gelin maad seexan marka wuxuu ku le waa inuu taa waa laba buudhi saddex muxuu idhi waa inuu jirku xarako leeyahay xarako movement u dhaqaaqay uunan daalayn haddaad socotood markaa meel fadhiiso tiraahdo ma dhaqaaqi karay tirahdid ma caafimaad qabtid waa tii saddexaad hadda la soco sheekha wuxuu ku leeyahay afar wuxuu idhi waa inuu ninku xaaskiisa deeqayo ay u mahadnaqayso waa inuu xaas gabadhii markaad la seexatid waa inay garato inaad shaqaysay maahmaad ka fadhiis ka garoto marka waxay idhi waa inay marka ay kuu mahadnaqdo shukr ku tiraado hawl baad qabatay ku tiraado thank you waa afar shan wuxuu idhi tii shanaad waa inuu nolosha u aaminsan yahay inuu waxtar u leeyahay wax inuu kusoo kordhinayo uuna culays ahayn qof qof aan waxba la weydiinayba timi horta kama iska tag soo sheekad ka hooyanay un waxba laga sugaynba muslim kaa sugayn bini aadan kaa sugayn dowlada kaa sugayn ummada kaa sugayn iska noolow macna malihid markaa waa shan ninka shantaa qaba caafimad qaba subxaan allahi alcadiim cali alcabaas harafar tago weydiiye waxaa ku tiradaa waxaa ma ma dhigan jirteen ku sano ka hor ma dhigan jirin serboon u tago waxaa tiradaa waxaa ma lagu dhigan jiray meeshan malma jirin waxa waxaa lagu dhigan jiray miskiidka qaahiro ku yaala waxaa lagu dhigan jiray miskiidka dimisha ku yaala waxaa lagu dhigan jiray miskiidka ku yaala qurtuba qurtuba waa waa isbaniya andalos muslimiinta waxaa ku jira miskiidka ishbelia ku yaala lagu dhigan jiray marka fiqiga la dhigo ayaa kana la dhiganayay xadiiska la dhigay tafsirka la dhigay waxaasaa la akhrin jiray cali alcabaaska faqiih buu ahaa isla markaana muxuu ahaa dhakhtar allah yarxam sidii ibnu rushdi ibnu rushdi dhakhtarna u ahaa faqiihna u ahaa waxaa dhan buu yaqaanay raximah allah markaa u fiirsa waxaaniga xadiiska yani ina allaha ayibun laa yaqbala ayiban ya ayuha rusulu kuluu min aayibaat ya ayuha ladina amanu kuluu min ayibaat waa waxa ayibaat ku xacun weeyaan waa kusii soconayna ikhwani fi llah ilana kala hadhin u fiirsa eeg waxaa la yidhi caafimaadku wuxuu u bahan yahay laba shima kow qofka caafimaad qaba inaa caafimaadka loo ilaaliyo waa caafimaad xifdu sixati cala alasixa ninkii caafimaad qabay xadiiska ayib cunta raashinka fiican muxuu ka qayb galayaa caafimaadkaagii buu ku ilaalinaya xifdu sixati cala alasixa waa ninkii caafimaad qabay ninka ninka jirana ninka xanuunsanna caafimaadka muxuu qabanaya wuxuu u soo celinayaa inuu daweysmaa loo soo celinayaa walidaalika iminka waxay dhahdaan bal u fiirsada waxaa iminka cilmigu gaadhay jirada saddex shay baa lagu daweeyaa baa la gaadhayba jiro kasta markaa kiniinka haddaad nooc kasta qaatid oo waxaan aweydiy saddex shay ma caafimaadaysid kow inaad horta tiraahdi waan caafimaadayaa adigu inaad tira waan caafimaadayaa nabigu oday buu soo galay aada u xanuunsan oo duq ah salaamu calayk buu ka yidhi wacalaykum asalaam kayfa xaaluka bal iska warraba rasuulka maxaa warraba waa oday duqa oo geerkii qabriga yaalla ayaan ahay buu rasuulku rasuulku yidhi rasuulkii markaa muxuu yidhi idan kadaalika buu yidhi sidaa aad doonaysid baa tahayoo markuu nabigu albaab ka sii baxayay qararara naftaa ka baxdayba isagaa dalbaday ducadii rasul ka dalbaday wasaa hadduu ohan lahaa yaa rasuul allah meesha kheyr baan u fadhiyaa ku dar alaabtaad yarayd dhag kale ugu dhici lahayd marka waxaa caafimaadka kuub waxaa laga helaa asixada adaa isku haya ilaahay kadib subxana watacaala waa inaad iska dhaadhicisid walaa dhakhtaradu waxay ku leeyihin boqol kiiba kontonna waa kanii kanaan ku siiyey boqol kiiba kontonna waa adiga wax ibni nafsigii baa laga psychologicalka laga yaga ko allaba waxaa dhacday marka waxaa dadka lagu dawayaa raashinka fiican adeer maxaa cuntaa waa lagu dhahayaa dee briiskaan ritaayo makaroonahan ritaayo baastadan ritaayo hilibkii cadkaan ritaayo dee waa fuulka iyo harikooga iyo badhbaag muxuaha beerka iyo alaabta dhan yaan ayaan garaacaa dee ninka waxaa garaacaya nolol male inaad miisaankii samaysid okay raashinka raashin baa lagugu daweyn arrinta saddexaad ee lagu dawey dadka ma taqaanin waa biyo tii saddex maa walaay biyaa biyaha ka dharan aada u cab biyaha wamin hunaa wamin hunaa ya okay nabigeena sal allahu alay wasalam marka uu waxa uu waano inasiino markaa ku xidhid waxaa saddexdaa shay waa imika waxaa loo arkaa waxyaalada necessarka a loo arkaa walidaalika bay waxa cajiiba waxa weeyaan ilaahay markuu uhi wadaca almiisaan kownka miisaan baan dhigay labada shay naga ilahay waxa weyaan allaa tadqow fi lmiisaan iyo walaa tuksiru lmiisaan hana ku xadgudbina miisaanka hana ka naaqusina miisaanka waa jirkeena inaan saa aan loola socdo okay dayibkii waa intaas baan kaga baxaynaa arrinta labaad ee xadiiskii noogu jirta waxa weyaan ina allaha ayibun laa yaqbalu ilaa ayiban magacda ilaahay ayib baa lagu daray uu wanaagsan yahay okay hal hiya min asmaa illah ayib magacda ilaahay ayib muu ku jiraa ayib waxa dhaha ilaahay waa wanaagsan yahay culummada waxay u kala baxeen laba laba madhab baa jira eeg u fiirso nabigu wuxuu yihi ilaahay wuxuu yihi laa tasubu dahra hacaayina waqtiga maxaa loo caayin ina allaha huwa addahru ilaahay baa waqtigiyaba okay ma oran karna anaku maadaama ilaahay yidhi nebigu yidhi ilaahay waa waktigii anu ilaahay ma u bixin karaa ilaahay waa wakti ina allaha dahrun ilaahay waa wakti ilaahay waa zaman mise ilaahay zamanka isaga abuuray xadiis nebigu yidhi ilaahay waa waktigee sanoo kale ina allaha ayib laba laba madhab baa jira madhab wuxuu leeyahay ha waa la oran karaa ilaahay ee wuu wanaagsan yahay waa ayib oo de waa ayib yaa diidan magaciisu waa ayib ficilkiisu waa ayib samikii wax isra waa ayib laakiin wax kastuu ilaahay isku tilmaamo magaca loogama dhigi karo waxaa ka mid a ilahay wuxuu yihi wayamkuruuna wayamkuru allahu wallaahu khayru lmaakiriin soo maaha ilaahay hee gaaladu waa waxbay xidhayaan makri wadaa ilaahayna makri buu wadaa okay ilaahay maakir maan u bixin karnaa ilaahay waa maakir maad oran kartaa ma oran karto ilahay subxana yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum ya yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum buu ilahay yidhi ilaahay bay dagayaa insan waa dagayaa ilaahay waa dage maad oran kartaa laa xawla walaa ma oran karno marka ma oran karno ilahay magac waxaa jirta uu isku bixiyey laakiin uu ujeedo keliya ilahay subxaana wa tacaala okay ilaahay wuxuu isku bixiyey waxaa wax ka wanaagsan oo dayibka iyo jamiilku ay hoos imanayaan in allaha jamiil yuxibu jamal waxaasoo dhan ay hoos imanayaan oo ilaahay uu isku bixiyaa jira subxaana wa tacaala oo kutusaya inuu ilaahay fiican yahay maxaa ka mid ah saddexdan magaciis daba yaalla alkhaaliq albaari almusawir ilaahay waa khaaliq waana baari waana musawir waxaas xusaya inuu ilaahay dayib yahay ma inuu ilaahay jamiil yahay kutusaa inuu ilaahay wanaagsan yahay kutusa subxana wa tacaala marka waxa weyaan inaan taasna aan qaadano orano ilaahay jala wacalaa wuxuu isku tilmaamaa jirin laakiin lagu tilmaamo uu ka koreeyo uu ka sareeyo subxaanahu wa tacaala arinta saddexaad oo xadiiskii nagu jirta in allaha ayibun laa yaqbalu ilaa ayiban oo maaragtay aan isagana aan ka faaisanayna waxa weyaan waa xadiiska ducada ducada saddex shay baan kala soo baxayna yamuddu yadayhi gacantuu fidinayaa yamuddu yadayhi ilaahay marka la baryayo in gacanta la fidiyo xukunkeygu waa maxay saas horta anaan ka jawaabno in ilaahay marka la baryayo in gacanta saa la dhahdo saddex xaaladood baa jira marka ilahay la barayo gacanta kow adducaau mutlaqan markuu qofku iska ducaysanayo mutlaqan khubad jimcana ma akhrinayo khubad jimcana ma dhegaysanayo gurigiisu iska fadhiya masjidka fadhiya alluu iska baryaya inuu gacanta fidiyo taasi waa maxay waa sunna taasi waana xaaladda nebigu ugu badnaa sal sl markuu ducaysanayo keligii dadka muslimiin ducaysanayaan nisa ay dhahdaan bal fii bacdi laxyan waxaa soo aroortay inuu nebigu la tafaaculaya ducada uu gacantiisa kor usii qaadayey uu kor usii qaadayey sii qaswatu badar ilaa uu gu-u ka dhacayay sal slam marka ducadu markay mutlaq iska tahay waa jaa'is maahine waa sa fiicanba in gacanta la tahay waa ka xadiiska muxuu yihi yamuddu yadayhi waa labo labo qofku khudbu akhrinaya khubadii jimca maskiidku joogaa khubadii jimcu akhrinaya wuu ducaynayaa imaamkii muxuu yeelayaa markaa isagu gacanta muu kor qaadayaa may markaa muxuu yeelayaa gacantii saarna bas allaahuma qfir allaahuma raxam bal waxaa soo aroortay inay bire ilmidnimaba tahayba iyo xisada qaar ku soo arooreen in markaas uu qofka imaamkii uu saa i dhahdo haddayna iman wax keensada isagoo mimbarka jooga hadduu midi soo galo ii ducee sheekha oo ilaahay ii bari hadduu ku dhahdo ilaahu caafi u oran karaya markaas oo isbedesha ducadii sidii ninkii maarata nebiga isagoo ducaynaya soo galay yaa rasuul allah yidhi dadka geeri xooliina way dhinteen khalqigiina wuu halaagsamay ilaahay noo weydii istisqaabay gashay saruu qaad markaa nebigu ducada caysa sal slam marka ducada asalka jimcuhu kor looma qaaday gacanta waa tii labaad ta saddexaadi waa maxay arrinta saddexaadi waa maxay waa duca mutlaqana maaha jamcihiina maaha laakiin ducooyin kaloo diinta kusoo aroortaa jirto oo la ducaysto maxaa kamid a qunuudii ramadaanka witrigi waa la qunuudaya fi shaaficiyati salaadii subax waa la qunuudaya okay qunuudiina qunuudiina kor baa loo qaaday gacanta iyaduna soo aroortay marka idan yamuddu yadayhiga meesha quraata een gacmaha aan kor loo qaadin maxaa odhan waa salaada jumca haadaa fii xaqi alimaam famaa xaqu lma'muumna kii la tujinaya miskiidka iska fadhiyeyna ee salaadii jimca isagoo aamiin lahaana isagana ninkaasina isagu waa waa mutlaq waa inuu sa isagu idhahdo gacmaha kor u qaado okay bacdu ahlicilmi way qabaan cusaymiin raximahullah wuxuu yihi laa yunkiru hada calaa hada maadaama lasku khilaafay haddaa ara tidhi wadaad imaamkii oo ducaynaya isagoo sanas kaloo aamiin aamiinta iska haya markaan imaamka war war sande ha ku oran laa yunkir adoo sidaa leh hadduu ku arkan isagoo kuma dhahayo bidca tahay maxaa sala leh isla kuma dhahayo cusaymiin muxuu yihi laa yunkiru hada calaa hada kaasi inuu kaasi inkirin في المسائل المختلفة لسكما ينكروا هذه مسائل لسكو خلاف سيئة لسكو يعني خلافان لسما ينكروا ابن محوسة اسمه لما يدعم اوكي تاسينا يدا هلقي دعادة يانك بحينا مسألة اللباد الدعاء انه قجرت بحويا وفي رسالة مسألة اللباد قجرت من كان يدعي سنية صدح سفولي هي او كان سنية انه الهي هرى واقبل الدعاء ديسا كو ورطوا مسافر ninka musaafirka ducadiis waa maxay waa mustajaab labo waa mudar ninka mashaakil baa haysta aman yujiibu lmudar idaa dacaa waa mudar saddex waa miskiin ilaah faqiir weeye ashcas akbar wakti ula baahnaa ilaahay ba wixii oo dhan buu leeyahay haddana ducadii waa la aqbali waayo maa maxaa ku qor meesha waa la aqbali waayo culummadu waxay dhahdaan markay iska hor imata mawaanicu alqubuul iyo markay jirto wixii keensanayay inuu ilaahay aqbalo markay isku dhacaan mawaanicda ka adkaanaysa okay wixii ilaahay uu kugu aqbalayay way taallaa laakiin maxaa ka hor imiday wixii celinayay baa ka hor imiday midida wax lagu goynayo haddii la afrin waayo wax may goynaysaa ma goynayso laakiin waa mididiinu way dhalaalaysaa qurux badan tahay hilibka waa maxaa u jarlaada soo afee waa duca bila afa ma afayso markaa ducadii ma kacayso madaxa ma dhaafayso arrintaasi waa arrin muhiima arrinta kale ee muhiimkaa waxa weeye kelimadda yaa rabbu cajiib weeye culammadu waxay dhahdeen ilaahay wax lagu baryo wax ka khayr badan kelimadda rabbi ma jirto yaa allah waxaa ka khayr badan yaa rab limaada كلمة الرب صدح شيء بقى كجرة عمر الشجان في كتاب المصطلحات الأربعة الرب وحا كجرة الخالقية أمه أموره أموره إنك وأموره الله وحا كجرة مربك برباريه كجرسية هذا نكو بربارية صدح معها كجرة سيدك مامورها سقاكم مامورها وحاف كلا إلهي أضاي أموري أضاي برباريه أضانا maamulkayga haya taa baad ilahay ku baryaysaa walidaalika bay culimmadu yidhahdeen awalu suurana waa lagu furay qur-aanka aakhiru suurana waa lagu xidhay alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin waa soo faatixa maaha qul acuudu birabbi annaas waa suurat annaas waliba waxaa cajiiba alcaalamiin baa lagu furay waa rabbigoogi waxaa lagu xidhayna annaas dadkii waa rabbigoogi إذا كتاس بقى إلى كبر القرآن كان واضح كان كبر ربنا آتنا في الدنيا ربنا لا تسوق قلوبنا ربنا القرآن ربنا بقى كبر أوكي أنت وضم بيسون دعادي كبر بحين حوية غريب عجيب وحال الشاقي أنتدي أعبكي يراشنكي وحال قطري وقذي ولو سكري هل سكري حرام waxaa cajiiba wax weyaan waxaas waxay ku abuurtay dadkeennii hore iyo dadka iminka dadkeennii hore u fiirso ninka oo la oranayay maarataninkaa ugelna maarata cumar khataab waa madaxweyne waa amiir almuminiin dariiq jid buu iska socdaa wuxuu maqlay islaan la hadlaysa ilma gabadh ee dhasho ku leh caanaha biyo ku qas si aan u iibgeyna u bataan caanaha biyo ku qas bay leedahay gabadha yarna waa miskiinada waxay ka leedahay hooyo iimaan baa ka hadlaya mad maqashay cumar wuxuu yidhi maya dee cumar wuxuu yidhi caanaha biyaa ku qasina xeer buu soo saaray mamnuucaya dadku waa cajaayib xagga dambe inaga sheegi doonaa waxay tiri islaantii cumar laa yaraanaa bay tiri cumarna ma arkayo wade markaan baabuurka jidka wadno haddaad booliis arkayn imsaad goysaadii laakiin a tasiir baa ku taalla kan joogso meesha taswiirta ku taalo waad taagaysaa waa lagu arkaya ila meesha kale waad goynaysaa bini aadan baa tahay maxay ka dadku dadka dadku waxay dhahdaan culummadu waa saddexa qaar ilahi bay ka cabsoodaan qaarna damiirkooga ixtiraamaan qaarna xeerkay ka cabsoodaan dadku saddexdaa un okay qolo afraad baa jirta waxay dhahdaan qolada xayawaanka u dhow xoogay ka cabsoodaan itaalka dawladdu ku xidhayo kugu jajabini ah qoladaa qaarna qaanuunka waa kuwa biniaadanimo sii wata qaarna damiirkooda qaarna ilaahay bay ka cabso- ka cabsada tan yar maxay tahay kuwii ka cabsoonayey ilaahay maxay ku tiri in lam yaraanaa cumar fa rabbu cumar yaraanaa bay tiri. hadduu cumar ina arkay ilaahay cumar baa ina arkaya cumar bin khataab gurigiisii uu tago oo ciyaalkii dhalay oo dhawusay ruuxu dhaadaan gabadh baa indhahayaa iyaa guru diyaara oo gabadha u dhisaa oonu doonaa caqliyadda ayay ku jirtaa maanta dadkeena ya waxbuu soo helay waxba la arki karin buu soo arkay wuu socday caasim baa yidhi aniga aniga igu dar kaale buu yidhi wuu u doonay reerkii buu ka doonay gabadhii buu nasiiri waa la guursaday waa gabadhii taqyadda ahayd iyo inuu cumaroo taqiya oo xaalad ku soo wada koray tafiintoodu waxaa ka soo baxay cumar bin cabdilcasiis waa garatay ma okay cumar bin khataab waxan buu eegi jiray waa cajiib nin ari la jooga oo sayidkiisu ari u dhiibtay ayuu safar ku soo maro uu garjoostay salaamu calaykum calaykum salaam waar iga iibi buu ka yidhi in, eh, arigaagan xabad laxa oo maxaad ku fali waan qalanaynaa halkan baan ku karsaynaa markaana dee ninkii xoolaha kuwa aad u jiraysa u shaqaynaysa waxaa ku tidhahdaa yiibaa akalahu di buu ka dhacay ma oran karayo maxaad ka cabsanaysaa allah buu yidhi cumar bin khataab baa allah markuu yidhi ayuu cumar yidhi, mise ma addoon baa tahay mise shaqaala tahay addoon baan ahay buu yidhi kaali sayidkaa yidhi sayidkii ninka lacagtiisii wata waan kaa iibsaday anna xor baa tahay buu ka yidhi. wuxuu ugu daray actaqadka alkalimatu min ribqi dunya kelmaddii waxay kaa xoraysay addoonsiga adduunyada wa arjuu an tactaqaka min annaar waxaan rajaynaya in naarta qiyaamahana kaa xorayso ee kaa badbaadiso okay cumar khataab muxuu muxuu wada dadka maxaa laga maxaa laga baabinayaa alfikru bilxaraam dhaco xalayna haysta ka mid tahay wuxuu waqudiya bilxaraam dhibaatada ay leedahay abi xaniifa maalin buu kitaab soo fadhiistay wuxuu akhriyay cashar abi xaniifa waxaa saddex saacadood buu cashar akhrin jiray radi allahu canhu raximah allah Kel- maa yatalacsan kelmad kelmad kuma darin laakiin waxaa marka qaar ku dhacaysay inuu hadalkiisu mamar yar in yar waxaa lagu dhaha yaa imaam hadalkaagu waa cajiib laakiin marka qaarkood laakiin marka qaarkood waxaan dareenaa in wax yaroo talacsuba inuu jiro hadalkaagu inuu wax yar ah wuxuu ihi, ma fahmi jirin buuhi maya wuxuu ihi berigaan yaraa islaan inuujisay een, eh, naaska islaan inuujisay iyo xan badnayd naaskii aan cabbay waan dhammayn khala insha allah waan xidhnay baad jirta insha allah naaskii aan nuugay naaskii aan nuugay gabadha xanta badan waa ka afkayga ka muuqda waxana waxaan waxa bedeshay in yar imaamka raximahullah abu xaniifa aabihii nucmaan wajir saabit waa wajir wuxuu dhex socdaa maalin beer beer buu iska dhex lugeynaya isagoo beertii lugeynaya iyo hal tufaaxa geed ka soo dhacdo uu qaatay uu iska marmarsaday oo uu kabaday markuu cunay buu yiri baashan yaa lahaa ma adigaa leh maya beertan naftis ma adigaa leh maya dee ninkii lahaa doodoon u doodoonaya bu ninkii warsheeqow beertaada anoo dhex socdaan xabadan tufaaxa dhulka ka arkay waan kabaday ii saamax buuhi bas amba- amba iga iibiti midkood lacag iga qaad amba kaamana kumana saamaxay lacagna kaama qaaday buuhi ilaa aad shardi aada yeeshid waa laba taqi baad heshay laba taqi iminka adduunka waxaan waa la doodoonaya taqigii koobaad wuxuu yidhi maxaa rabtaa dee taqiga labaad wuxuu yidhi waxaan rabaa hee gabadh baaqalka iyo fadhida gabadh way dhalaanahay way dhagalaanahay okay mana hadla haddaad iga aqbashid guurkeega unbaa ku saamixi xabad yar tufaaxa kaimka u orana maxbad tufaax igu walis aniga aad iska soco maxaad sheegaysaa waa cabad tufaaxe adduunka imika milyaaraa la riday oo la sheeganayna laakiin waa hal tufaaxa xabad tufaaxa uu weliba dhamin uu yaro ka baday un taqwadu waxay adeer wuxuu yihi ma ma yimid bas laga mari waa waan aqbalay gabadhii baa ninkii la siiyey annucmaan saabit wajha saabit raximahullah u guursay gabadhii wuu la aqal gala habeenimada guriga loo keenay gabadhii gabadhii wuxuu arkay adluu min alqamar dayaxa ka iftiin badan asalaamu calaykum wacalaykum asalaam way hadlaysaaba waad maqlaysaa haa waaba caalimadba wuxuu yidhi abbaha been buu ii sheegay muxuu ku dhahay saas buu yidhi been kuma sheegin bad waan af laahoo weligii xaaraan kuma hadalbe mana ogi waan deg laahayoo weligii xaaraan ma maqalin waan indha laahoo weligii xaaraan ma arag ahlan wasahlan ninkii de gabadhii buu helay uu guursaday gabadhiiya dhashay dee abu xaniifa dhashay dee laskama dhalalayo raggan ragga raggaad maqasheen iskama imanayaan soomaalidu way ku waalateen dadkeenta dadku kuma imanayaan manhaj baa keenaya dadka waxaa keenaya system baa keenaya dadka fikrad baa keenaysa dadka diin baa keenaysa dadka caqiidaa keenaysa marka la dhacan malaa'ig ma wax sabab laga soo dhacinayo kun fa yakun ma soo soo fahmin walaalahayo okay summa yutiilu safara waxaas oo dhan oo xaaraana fa annaa yustajaabu lahu see loogu ijiibi waxyeelada ducada diiday waxaa ka mid ah systemkan u noolahay oo dhan marka uu yahay xaaraan إلهي دعاء دينا سوى أقبل سبحانه وتعالى بأكارسة لذلك أيها الإخوة عن حديث كان كبحينا إن شاء الله تعالى مسألة دين أغضا بيسا أو أه مسألة دو حويا ماشان اللغون ولدوك سؤال بيسوي دينا أنا كسوان دي على مال محاضرة كسمينو الحلال والحرام وحضر عنا يؤدل من كان بحاضر معك سؤال يقول دينا أوكي وحاجر مجلس كبلس المرايكة oo culimmada waaweyn ee islaamka ku leeyihiin shimaal america sheekh caalim oo culus baa madax ka alala salax saawi oo masri ah majlis kale waxaa jira yurub ka dhisan ingiriiska oo isaguna fatwada baaro oo sheekh ardayo madax ka yahay labadan sheekh waxyaala dadkeena laaqay ka mid tahay aragtidooda fikriga ideolojiga way kala duwan tahay salax saawina waa salafi sheekh ardawana waa qaal muslimiin marka dadka kala jaajecel yani dadka fikradahooda laakiin labada sheekhba maxay yihiin waa min aclami الnaas waa dadka ugu cilmi badan adduunka min afqahi الnaas dadka ugu fiqi badan bay ku jiraan masaladan dhaktar way ka hadleen waxaan ajiib waxay meesha ku dhammaadeen baa inii sheegaya aniga nafteedu markaan soo baaray waan ka naxay laakiin meesha ku dhammaatay waya waxay dhahdeen waxaan dirnay culimo waxaan dirnay dhakhtarno waxaan dirnay dad khabara ah meesha hilibka lagu gowraco lagu qalo inay soo eegaan se loo qalo tabayana lanaa maa yaliib waxaa noo cadaaday waxaa soo socda markaan kaadi doon xal xaraam sifiican u geli doonaa waxaa soo socda noo cadaaday maxsuusa muxuu yahay waxay kala saareen wixii la gowracay waxayna afar nooc baa jirta dhulka lagu gowraco waxaa la gowracaa waxaa la gowracaa maxaa dhahdaa lo iyo digaagado dajaaj iyo adhiyo labadii nooca soo maaha alcajuulu maaciskii iyo maariihii iyo maxaa dhadayo iyo idihii waxay waxay gaadheen waa kan waxay idhahdeen waxaa lagu qalo north america ay qalaan dadka aan muslimka ahayn xalaal aan qala ay qala ay qalaan dadka xalaasha eegi markay tahay digaag oo kasaa iyo lo markay tahay waa xaaraan la culinada lo iyo digaag markay tahay وحراء العبادة لماذا؟ لأنهم يقتلون قبل الذبح انت آنا لقولهم محل سمايا لدوحين ويدلان يصعقون وحي قالان درجة صدحات تقديرك وتقديرنا وحي وتقديرنا وصوحنا نبرا لكن صوحيست وحي قالان درجة صدحات وروح وأدحرين meelaha qaarkood marka ay takdiiriyaan ay madaxa ka gadilaan amba ay koorante dhex mariyaan digaagadaho kale koronta la dhex mariyaa kadib markuu kasii baxayo meelaha bay iska fadhiyaa mar dambey ka quraan siyaalo badan bay sheegay makaladaas laakiin waxay dhahdeen idihii iyo riyaha sida loo dilo waa si ay naftu ka baxay way dilaan kadibna way jabacaa iyaku waa xalaalbe maxay xalaalkuma ka idhahdeen xataa majmicii fiqiga oo sheekh bin baas uu xukumayay hay-adda kibaar culamaa sacuudi saasoo ku tagay iyay ku tageen idahan iyo iyo maaragtay iyo riyaha waxay dhahdeen يقوم بالإقامة dadka iyakoo iyakoo nool bay gowdhiyay gowracan okay annaga laakiin su-aal kale halka ka dhaafay su-aasha ka dhaafay xoya cuntada inoo xalaasha ah wa طacaamu aladiina uutuu lkitaab xilun lahum xilun lakum cuntada inoo xalaasha waa cunto ahlukitaabku ay qalaan ahlukitaabku wadamadan ahlukitaabki ma ahlukitaabba mise ma ahlukitaabba masalada baaritoona iminka wadamadani canada ma ahlukitaabba maraykan ma ahlukitaabba faransiisku ma ahlukitaabba mise ma ahlukitaab فباعتبار ما كان باب مثل باعتبار ما هو من هين كده أهل الكتاب باب مثل الكتاب بيجيبها ما الشيكتان أهل الكتاب كان مثل ما الشيكتان وسؤال وده خطيرة وإن شاء الله تعالى أيام الحلال والحرام في هذا الباب أحسنتي عرض الله والناس جزاكم الله خير وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم